aad iyo aad annagoo murugaysan ka soo qayb galnay aaskii saddexdii gabdhoodee soomaaliyeed ee sida foosha xun loo dilay maalin dhaweyto meeshan langataan joognaa annagoo aad iyo aad u qalbi xun aad iyo aadna uga xun wixii dhacay reerkii gabdhuhu ay ka dhinteen ayaan u tacsiyadaynaynaa waxaan leenahay ilaahay jannadii firdoosaha ka waraabiyo iyaguna samir iyo iimaan ha siiyo tan labaad waxaan dowladda si deg dega uga codsanaynaa mar kale inkastoon ogahay baaritaanka inuu socdo dhowr qof oo dilkan geystayna in gacanta lagu hayo nimankii gacankudhiglaha ahaa qaarkood maanta way xiran yihiin oo waa gacanta lagu hayaa laakiinse waxaan doonaynaa dowladda inay warbixin dheeraada oo buuxda ayna siiso inta ay hayso inta ka dhimanay raadinayaan maalinta maxakamadda la keeni doono iyo tilaabooyinka laga qaadi karo taasi si deg degaan dowladda uga rabnaa tan labaad waxa weeyaan dumarku cabsi badan baa ku jirta dumarka xorriyad ay magaalada galabnimadii ku socdaan oo ay suuqa ku tagaan ma leh maanta cabsi badan baa ku jirta askarta wax ilaalisa waa in xaafadda lagu soo badiyaa askartaasna waa inay noqon kuwa jeebka shicibka meesha intay baartaan wax ka qaateen ay noqdaan askar nabadgelyada iyo xasiloonaanta xaafadda ilaalisa sharafta biriiska iyo dowladdana soo celisa sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata waa inay soo celiyaan iimaankii dadku ay ku qabeen biriiska iyo dowladda dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay baaritaankiibaa socda si degan hawlihiinna u wata waxa rabshaa iyo qaali waxba nooma tarayso waxaa fiican inaan ka warsugno dowladdu inay baaritaankeeda dhammayso oo ay noo soo bandhigto tillaabooyinka cadcad ee ay qaaday howlahina waa inaan sii wadanaa cabsidu waa inaan iska ilaalinaa sababtoo markay cabsi ku gasho qof liito oo waxban qabsanayni baad noqonaysaa heegan aad tihiin oo aad eegaysaan waxaa suuqa ka socda iyo dadka qaribanayna soo dhex galay dad badan baa markii hore lahaa dad shisheeyaana soo hujuumaya laakiin cadowga ugu daran way nagu dhex jiraan waa dadka na dhex jooga ee aad moodayso walaala inay yihiin dadkaasaa ugu dhib badan dadkaasi naga ilaaliya hadday tuuga yihiin hadday burcad yihiin aan iska ilaalinoon heegan ka ahaanoon xaafadeenna ilaashano nabadgelyadeeda annagoo la kaashanayna wakaaladaha dowladda ee meesha ka jira